habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhowaada qodobada u waaweyn warka habeen ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo ciidanka danab oo howlgal qorshaysan ka fuliyey gobollo ka tirsan galmudug urur siyaasadeed cusub oo looga dhawaaqay somalilan xilli mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ay walaaca horay uga muujiyeen ururada cusub ra-iisul wasaare rooble oo guddiga doorashooyinka kala hadlay qorshaha dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee dhowaan lasoo doortay madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo magacaabay garsoorka maxkamadda sare ee puntland gudoomiye cusub oo gobolka mudug loo magacaabay iyo xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolkaasi qodobada soomaalida ka baxsan ee warkeena aynu idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah madaxda sirdoonka madaxa sirdoonka faransiiska oo shaqada laga eriyey arrin la xiriirta dagaalka yukrain iyo maxkamadda istaanbuul oo laga dalbaday in ay baabi'iso kiiskii dilkii weriya kamaal kajoogji
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo khamiise ay sii baxayso jimca ay soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay koob iyo soddonka bisha saddexaad sanada laba kun labaiyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaaye warka habeen iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsanna ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ciidanka danab ee xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa maanta iyo howlgal qorshaysan ka fuliyey deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka muduga howlgalkaas oo ahaaya mid ka dhan ah al-shabaab ayaa waxaa laga fuliyey deegaano waa deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka galmudug kuwaasi ah waa kuwaasi oo kale ah dhagahaya cimaadalaas iyo sidoo kale deegaano kale oo dhaca koonfurta gobolka muduga halkaasi oo la sheegay in ay joogaan amase ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaaba saraakiisha ciidanka daraawiishta iyo kuwa danab ee xoogga dalka ayaa sheegay inay ka soo saareen miinooyin al-shabaab ay ku aaseen dhulka kuwaasi oo sida ay hadalka u dhigeen kuaasna iyo wadooyinka waa hareeraha wadooyinka saraakiisha hogaaminaysay ciidamada howlgalka waday ayaa tilmaamay inay xoojin doonaan howlgalada ay kula dagaalamayaan al-shabaaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa guddiga doorashooyinka uu kala hadlay qorshe ku aadan dhaarinta xildhibaanada dhowaan lasoo doortay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maantay kulan la qaatay guddoonka guddiga doorashooyinka heer federaal ee fida iyo sidoo kale xogayaasha guud ee golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa guddiga doorashada iyo sidoo kale xogayaasha labada aqal kala hadlayay qorshaha shahaadasiinta iyo sidoo kale dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka si waafaqsan jadwalka guddiga fiid ee horey ay usoo saareen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal muuse geelle ayaa sheegay inay ka go-an tahay hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya islamarkaana guddigu ay wadaan diyaargarowga arrintaasi shalay ayay ahayd markii ra-iisul wasaare rooble iyo sidoo kale iyo xogayaasha guuda ee golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare cabdikariin xaaji cabdi buux iyo sidoo kale cali maxamed jaamac ay wada qaateen kulan ay waa kulan ku saabsan ay diyaargarowga dhaarinta xildhibaanada labada aqal si waafaqsan jadwalkii horey usoo saareen guddiga doorashooyinku urur siyaasadeed cusub ayaa waxaa looga dhawaaqay somalilan xilli gud- waa madaxda mucaarad waa xis- waa madaxda xisbiyada mucaaradka ay arintaasi walaaca kaga muujiyeen wariyaheena axmed dool ayaa kasoo waramay hargeysa
magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayay urur siyaasadeedka waaberi oo uu aasaase ka yahay wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka cabdirasaaq maxamed ibraahin ataash oo xilal wasiirnimo oo kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyey ee somalilan soo maray sidoo kalena ka mid a ganacsatada waaweyn ee somalilan munaasabadani oo ka qabsoontay hotel guleed ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin madax dhaqameed iyo mudan iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa hadalka iska daba qaatay siyaasiyiinta madax dhaqameedka iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadaasi inta ku degan sool iyo sanaag iyo buuhoodle iyo ay ka qayb gelayaan tartankii doorashooyinka ee somalilan waxa weeyaan waxay u tahay yidadiilo iyo wanaag bay u tahay somalilan somalilan la wada leeyahay ilaahayna waxaan uga baryayaa ururkan maanta qiimaha badan ee uu hoggaaminayo guddoomiye cabdirasaaq ee waaberi inuu noqdo kii inta inaga dhinnayd ee la tabayey kii dhammaystira cabdirasaaq waan ku soo dhowaynayaa guul baan kuu rajaynayaa cadaalad baa dadeeqda marka xisbiga nabadda iyo xisbiga nabadda iyo maxaan ku dhahay midnimada somalilan ayaa xisbigani ku suntayey in badan baanu annagu aanu dee dumar rag iyo dumar baacnu soddon sannadood aanu intaa halganka ku jirnay maantana hortayada nasiib waxaanu u yeelanay inuu yimaado guddoomiye cabdirasaaq cataash waa madaxweynihii mustaqbalka biidnillaahi kariim wakhtigii somalilan uu hoggaamin lahaa madaxweyne ka soo jeeda waa la gaadhay cabdisaaq waa nin dhallinyara waa dadka jiilka cusub ee la rabo inay soo galaan hoggaanka sare waa nin aqoon-yahana waa nin ganacsade ah waa nin siyaasadda ku soo jira indoora waxaan uubateeyaba abtayaashadii ooda soo jabiya in badan baan lahaase lacalee war idinmee aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhowaada guushana fisha ururka sidii cali guray sheegay ee madaxweynaha iminka jooga muuse biixi cabdi bedela somalilanna sidii uu sheegay jamaal markaasay noqonaysaa somalilan la wada leeyahay
cabdirasaaq guul baan kuu rajaynayaa guul baan kuu rajaynayaa ha ku soo dhowaadaan ururada siyaasiga ee tartamaya ee cusub ee uu ka mid yahay ururkeenna waa beri oynu ilaahay uga baryayno inuu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee soo bixi doona gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay siyaasi cabdirasaaq maxamed ibraahin ataash oo ah aasaasaha urur siyaasadeedka waaberi waxaa nagu kallifay ururka waaberi xadanto iyo dareen waddaniyadeed oo sannadihii ugu dambeeyey maanka dad badan oo reer somalilan xoqayey kaas oo ah somalilan ka qurux badan sida maanta ay tahay oo iyaduna wanaagsan wuxuu u taagan yahay ururka waaberi ka guuridda qabyaaladda iyo kala qoqobka ururka waaberi guddoomiyaheeda waxaa noqonayaa marka dadka dalkan iska lihi ay dhammaystiraan ee ururkan taageersani shuruucdiisa dhammaan la soo dhiso unugyadiisa iyo haykalkiisa iyo golayaashiisa kadibna ay ii doortaan waxaa ururkani uu ballan qaaday oo uu doonayaa dalkan taladiisa inuu gacanta u geliyo dhallinyarada iyo gabdhaha mutacalimiinta ah axmed maxamuud dool dalsan t v hargeysa
madaxweynaha maamul goboleedka galmudugga axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxaa guddoomiye cusub oo u magacaabay gol- gobolka muduga madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa xilka qaadis uu ku sameeyey guddoomiyihii gobolka muduga isagoo oo guddoomiye cusubna u magacaabay isla gobolkaasi muduga wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxaa xilka guddoomiyaha cusub ee gobolka muduga loo magacaabay inuu noqdo axmed xuseen shire bukhaari oo beddelaya guddoomiyihii isaga ka horeeyey madaxweynaha galmudug ayaa furay dhammaan ayaa faray dhammaan hay-adaha kala duwan ee maamulka inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub si uu u guto waajibaadkiisa shaqo ee loo igmaday waxaana sidaasi lagu cadeeyey wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor kaasi oo xil kaasi oo guddoomiye cusub u magacaabay gobolkaasi sidoo kalena xilka ka qaaday guddoomiyihii hore ee gobolkaasi muduga dhanka kalena madaxweynaha maamul goboleedka gal waa maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa soo saaray xeer madaxweyne kaasi oo ku saabsan dhismaha maxkamadda sare ee puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu axmed maxamed yuusuf taaran u magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee puntland waxaana sidoo kale nuur ciise maxamed uu magacaabay guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee puntland sidoo kale xilalka kale uu magacaabay deni ayaa waxaa ka mid ah axmed haadi aadan yuusuf ay wuxuu u magacaabay garsooraha maxkamadda sare ee puntland halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana qodobada ka baxsan soomaalida turkiga ayaa waxaa laga dalbadayaa in ay laalaan kiiska weliye jamaal khashogji dacwada ooge turki ah ayaa maantay weydiistay maxkamadda istanbul inay baabi'iso kiiska dilkii loo geystay weliye jamaal khashogji kuna wareejiso galdacwadeedkaasi sacuudi carabiya waxaana sidaasi warbaahinta u sheegtay xaaska waa xaaskii laga dilay wariyahaasi arrintan ayaa imaaneysa iyadoo turkigu ay isku dayeyso inay hagaajiso xiriirka sacuudi carabiya ee xumaaday laba kun sideed iyo tobankii kadib markii khashogji oo ahaa suxuufi wax ku qora washington post lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ay ku leeyihiin istanbul dacwad oogista ayaa sheegtay sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee daaha in kiisku uu jiitamayay sababtoo ah amarada maxkamadda lama fulin intooda badan waxaana taasi ay keentay in cagajiid xoogan uu ka yimaado sidii horumar looga sameyn lahaayee kiiska weriye kamaal khashogji bishii oktoobar labadeedii laba kun sideed iyo toban kamaal khashogji oo ahaa sagaal iyo konton sano jir ayaa galay qunsuliyadda sacuudiga istanbul si uu uga soo helo warqada uu uga baahnaayo in uu ku mehersado gacalisadiisa reer turki balse wixii intaasi ka dambeeyey dib dambe looma arkina warkii oo aad kala socoteen raaya dalsan dhegeystayaal waan intaa
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel